halkani waa washington laanta afka soomaaliga oo v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka afimada geeska africa sidoo kale internetka oo ah v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad nagala socotaan waa sabti saddex iyo labaatanka bisha januari sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii muqdisho iyadoo dhakhaatiirtu ay ku baaqayaan in hoteelada iyo maqaayaduhuba ay shaqaaleeyaan xirfadlayaal caafimaad
dad baa dhaawacmay qol bay ku jireen dhaawacoodii ayay u dhinteen ama dhaawacoodii jiri ku gaariy hadduu jiri lahaa qof adeego caafimaad ah ee hoteelkaas ka tirsan qofka ugu baadi kara qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddayada subaxnimona waxaa ka mid ah dayactir lagu samaynayo kaydka biyaha ee gaarisa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo ay halkan idinkaga akhriyaan anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo ismaaciil xuseen farjar xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa cambaareeyey weerarkii kooxda shabaab ay ku qaaday labaylabaatanki bishan januari maqaayadda liido seafood ee magaalada muqdisho halkaasoo ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawacyo goluhu waxay muujiyeen sida ay weerarkaasi uga xun yihiin iyagoo tacsi u diray eheladii dadkii halkaa lagu laayay waxaana ay ku baaqeen in si wadajira wax looga qabto kooxdaasi al-shabaab xogayaha difaaca ee dalkan maraykanka ashton carter ayaa ku baaqay in lasii wado ciidamada dhulka ee la geynayo dalka ciraaq iyo weliba syriya si ay u jebiyaan kooxda isis waxaana arrintan il gaara ku haya shacabka maraykanka in ciidamo la geeyo dhulka ah dalka ciraaq iyo syriya madaxweynaha burundina waxa uu mar kale ku celiyey diidmadiisa ku aadan soo jeedinta midooda afrika ee ahayd in ciidamo nabad ilaalineed loo diro wadankaasi si ay xasilooni iyo nabadgelyada wadanka burundi u soo celiyaan hadalkaasi ayuu u sheegay xubno ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo burundi booqday magaaladan washington iyo gobolada bari ee maraykanka waxaa ka da-aya baraf dabaylo badan wata oo la sheegay inuu socon doono ilaa soddonka saacadood ee soo socda lix gobol oo ku yaala dhinaca bari ayaa lagu dhawaaqay xaalad deg deg ah haddaba waxaa istuudiyaha igula sugan cabdicasiis xuseen cismaan oo isha ku hayay warbaahinta maraykanka wixii ay barafkaasi ka yidhahdeen cabdicasiis ismaaciil waad sidaad sheegtay baraf baa ka daaya magaaladan washington iyo gobolada bari barafkan ayaa waxa uu saameyn ku reebay nolosha kumanaan kun iyo malaayiin maraykan ah goboladan degan xaalado deg dega ayaa lagu dhawaaqay magaaladan washington waxaa la joojiyey gaadiidkii tareenada iyo weliba dhinacii baabuurtii basaska sidoo kale garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka waaweyn dhinacan bari waxaa la kansalay oo la joojiyey ilaa afar kun ku dhowaad shan kun oo duulimaadyo wakaalada wararka e b ayaa waxay tabinaysaa in shan qof ay shilal la xiriira dhinaca barafka oo ka dhacay tennessee iyo kentucky iyo north carolina ay ku dhinteen saraakiishu waxay ka digayaan oo ay dadka ugu baaqayaan inay guryaha ku ekaadaan barafkan da-aya ayaa waxaa la saadaalinayaa in uu sii socdo afar iyo labaatanka ilaa soddonka saacadood ee soo socda waxaana la leeyahay waxaa dhici karta in barafkani cabir ahaan lagu qiyaaso inuu ka bato lixdan sentimitir oo barafkaasi inuu noqdo mid aada u ballaaran barafkan iminka da-aya dabayluu wataa sidoo kale dhinaca bari xeebaha waxaa la leeyahay waxaa dhici karta in ay dabayla dhacaan oo halkaasina ay ka dhasho fladis ama waxaa loo yaqaano daadad ay ka dhacaan marka goboladan barafku ka da-ayo guddoomiyaashoodu xaalado deg degay ku dhawaaqeen waxaa heegan la geliyey dhammaan ciidamada ilaalada qaranka si iyagu ay gacan uga geystaan aad buu mahadsan yahay cabdicasiis xuseen cismaan warkii duniduna intaas ayuu nagaga dhan yahay idaacadda qaybaheeda kale waxaynala socodsiinayaa sahre ciidla nuur iyo haaruun macruuf halkani waa washington idaacaddayada subaxnimo waxaadna naga dhegaysanaysaan barnaamijka subaxnimo waxaana aan idinku wareejinayaa sahre cidla nuur iyo haaruun macruuf oo qaybaha dambe ee idaacadda inoo sii wadi doona
wararkaasi halkaa dhegaystayaal kala socotaana waa v o a washington shaqaalaha gargaarka caafimaadka ee magaalada muqdisho ayaa ugu baaqay hoteelada makhaayadaha iyo goobaha kale ee ay dadku isugu yimaadaan inay shaqaaleeyaan xirfadlayaal caafimaad oo gargaar u fidiya dadka ay dhaawacyadu soo gaadhaan sida weerarkii khamiistii lagu qaaday makhaayadda xeebta liida ku taala haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay doctor cabdiqaadir cabdiraxmaan aadan oo ah madaxa ambalaasyada aamin
bismillahi raxmaani raxiim runtii dhaawacu dad badan oo dhaawacmay dib ayay ka dhinteen oo yacni dhaawacii u dhin- u geeriyoodeen qaar badanna dhaawacoodii ayaa ilaah u gabadhayay marka tootalka dadka dhaawacmay waxay ahaayeen labaatan iyo todoba qof halka dadka dhimashadan ay ahaayeen sagaal iyo toban laakiin qof kaleeto dib laga soo werinayo inuu dhintay oo labaatan oo ku gaaray dhimashada waa gartay marka dhaawacyada gaadhay dadka dhintay maxay yihiin ma qarax ba ma rasaas ba E, intaba way isugu jiraan dad oo qaraxa waxyeeleeyey iyo dad xabada toos ee waxyeeleeyey intaba way isugu jiraan marka waa dabcan yani mar mar haddii qofkii wax gaarin waa wuxuun baa gaaray wixii rabo ha gaaraan hadduu dhinto wuxuun baa sababay dhimashadiisa ama dhaawiciisa laakiin intaba way isugu jiraan xabad toosa wax badan nool nool iyo qaraxa firarkiisa marka inta badan dadka qaraxa firarkiisa u gaaro dhaawacoodu wuu wuu yar fududaa okay tirada aada siisay waa tirada adeegeenna ambalaaska aamin uu qaaday soo ma ha oo weliba qaarka qubuurta aan ka geynin laakiin e dowladdoo kale tirada intaa way ka badinaysaa ilaa shan iyo labaatan bay gaadhsiinaysaa dhaawaca intaa waa laga badinayaa marka waa suuragal inay meelo kale jiraan dad dhintay iyo dad dhaawacmay dabcan wa- waxa weeye dad badan baa mar hadduu meesha shir ka dhaco dadku ma sugan ambulanska qof wale wuxuu heli kara unba kusii qaadaa gaadiidka eh, booliiska oo kale waxbay qaadayeen baabuur si gaara ama si gooni gooniya loo leeyay waxbay qaadayeen marka dadku intaas intaba way isugu jiraan waa gartay marka anigu waxaynu ka hadlayna waa waxa aamin ambulance ay u u shaqaysay ee ay gargaartay weeye waxaad ii sheegtaa weerarkan dhacay iyo dadka waxyeeladu gaadhay ka caafimaad ahaan dhinaca caafimaadka markaa ka mi- ka fiiriso wax uu kaga duwanaa kuwii hore ma jiraan Ee, harun horta arrintani laba markaad dhinac ka fiirisidna waxbay kaga mid ahaayeen markaad dhinac ka fiirisidna waxbay ku kala duwanaayeen yacni weerarkani wuxuu kaga duwanaa weeraradii kaleeto laba jiho ayuu lahay waxaad moodaa dadka dhinaca badda xabadaha looga keenay marka meel isugu tagayeenna oo isdhahan xagga laamiga aada qarax baa gadaal kaga yimid kaas marka waxaad moodaa xoogaa istaraatiijiye oo casri in la taho dadku inay meel isugu tagaan haddana waxyeeladu dhinac kale kaga timaado taas way ka duwaneed laakiin midda ay iskaga midka ahaayeen waxa weeye oo aan hoteelada iyo ganacsatada iyo maqaayadaha dad kale aan ku aan u eedeynay waxay tahay ma jiro gaadiid ama eh, adeega caafimaad oo hoteelka ka tirsan ama ka shaqeeya yacni wax- waxaa dhacday dad baa dhaawacmay qol bay isku tireen dhaawacoodii ayay u dhinteen ama dhaawacoodii sidays u gaarin hadduu jiri lahaa qof adeega caafimaad ah ee hoteelka ka tirsan qofka uu badbaadi kari lahaa Ee, waxaysan lahayn oo kaleeto oo arrinta aan la yaaba markasta waxay tahay security camera ma jirto yani shilku wuu dhacaa laakiin shilka waa inuu jiraa wax evidency oo haddana dib laga fiirsan karo oo la yidhahdo waxaan iyo waxaan haddii laga hortegi lahaa oo khalad dhacdan soo laaban waa gartay marka in hoteelada iyo maqaayadaha iyo goobaha kale ay dad caafimaadka xirfadeedii leh ay ka shaqeeyaan oo shaqaale gurmad ah Ee, maxay ka bedeli lahayd xaaladda dadku waxay isdhihi karaan qofkan shaqaalaha caafimaada isaga laftigiisu sow naf ma leh oo kama baxsanayo weerarka wa- waa sax waa waa waxa waxa weeye waxaa dhacda ninkan hoteelka waxaa jiifta laga yaabay laba boqol oo qof ama boqol anba yarayn ama boqol qof baa jiifta inta badanna dadka hoteelada jiifta waa dadka laban dadka labanna waxay leeyihin cudurro gooniya sida haba dhiikarka oo kale iyo sonkorta oo kale iyo wa wa yani wax oo u bo- qof yani si joogta u baahan caafimaad weeye yani xaaladuna way ka duwan tahay annaga hadda hoteelada adduunka oo kaleeto lama la meel dhigi maayo laakiin innaga xaaladda aan haysanaya xaalad khaasa ah oo mar kasta emergency ama shil oo ka dhici karo goob kastoo la joogo ama guri ha ahaato ama hotel ha ahaato marka waxay ka bedeli kartaa shantii qof toban qofa meel isu xirtay laba qof aa dhaawac ahayd labadaas qof hadday ku ogyihiin adeega caafimaad hoteelka way u ilaanta dhelan qol hebel aan ku jirnaa dadkaas marka waxay dhici lahayd in dhiigga laga joojiyo taas way way way way ka bedelaysaa waa labo arrinka labaad waxa weeye adeega caafimaad hadda magaalada ka jira sida ambulaansooyinka oo kaleeto wax xiriira lama leh dadka hoteelada leh oo intay soo wacdaan ma dhihi kara war qof baa ah emergency nagaga jire kaalay noo gargaara ma dhihi karaan waxa we- waxa u cad isaga shaqadiisa yani sarfiska dadkaas u qabo lahay marka waxaan ku leeyahay haddii uu jiro yani laba qof oo xirfadlo caafimaad hadday qaataan xitaa innaga waxaan diyaar unahay inaan u tababarno si fria ugu tababarno qofkuu raba ha keensado waa loo tababara isagoo xirfad caafimaad leh hotel ka adeegaya kaasi wuxuu ahaa dhaktar cabdiqaadir cabdiraxmaan aadan oo ah madaxa ambalaasyada aamin oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu waramayey haaruun macruuf
ugu yaraan shan qof ayaa lagu soo warramayaa inay daryeel la'aan dhinaca caafimaadka ugu geeriyoodeen deegaano hoos yimaada gobolka baay ee soomaaliya kadib markii sida la sheegay ay degmooyin badan oo ka tirsan gobolkaasi ay go'doomiyeen maleeshiyada ururka al-shabaab oo xiray waddooyinkii muhim islamarkaana joojiyey isu socodkii taasina ay keentay inay soo gaari kari waayaan adeegyada caafimaadka iyo baahiyaha aasaasiga waryahayaga magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta noo soo diray degmooyin badan oo gobolka baay ka mid ah waxaa ka jira caafimaad darro saameyn ku yeelatay dadka shacabka degmooyinkaasi ku nool waxaana laga dareemay caafimaad darrada degmooyinka gobolka baay xilli ay go'doonsan yihiin waddooyinka degmooyinka qaarkood kuwaasi oo al-shabaab ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay galaan guddoomiyaha degmada qansax dheer ee isaaq cabdi maxamed bukud ayaa sheegay in cudurka shubanbiyoodka uu ka dilaacay degmada waxaana u geeriyooday buu yidhi guddoomiyaha saddexdii maalin ee ugu dambeeyey ilaa shan ruux wallahi arintii aaweyda laga meelo oo niina dhow tuurooyinka niina dhow oo magaalada ku barsan martay keesas oo ale ilaa iyo shan ili oo kale la sheegahay oo shubankaasi si degdeg ah marinta inta day gargaar iyo walba liinla beerla degmadaana la sheegahay maalamo walaa ku sheegay tuurooyinka sida hadda oo dhiligin nohigaan idiga furo tuurooyin dadawo shanta madali eriga dadweyna inka dambadan saliishay laqo ilamo oo kale degmada diinsoor ayaa ka mid ah degmooyinka caafimaad darradu ay ka jirto guddoomiyaha degmada diinsoor ibraahim maxamed nuur shigshigow ayaa isna muujiyey shacabka diinsoor inay haysato caafimaad darro baahsan waxaana sabab u ah buu yidhi waddooyinka degmada oo go'doonsan shigshigow ayaa xusay in cudurka shubanbiyoodka iyo cudurro kale oo ka jira degmada diinsoor islamarkaana ay gabaabsi yihiin daawooyinka cudurradaasi lagula tacaalayo degmooyinka qaarkood waxaa ka jira cudurro dadka deegaanka ay maare u la'yihiin degmada bardaale ee gobolka baay waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray cudurka bakfuurka oo tiro dad ay la iildaran yihiin guddoomiyaha degmada bardaale weediyow cali xasan ayaa isna caddeeyey cudurka bakfuurka oo aan ilaa iyo hadda daawadiisa la helin ay la liitaan tiro ka badan toban ruux wuxuu kaloo xusay guddoomiyaha bardaale dhibaato aansinimo indhaha looga laaban karin inuu ku haya degmada iyo tuulooyinka hoos yimaada cudurkaasi iyadoo hay-adaha caafimaadka ku shaqada lahayn uu ka codsaday inay wax ka qabtaan cudurkaasi caafimaad darrada ka jirta degmooyinka gobolka baay ayaa ku soo beegmaysa xilli shabaab ay go'doomiyeen qaar ka mid ah waddooyinka degmooyinka gobollada koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a washington waxaa dibidhis ballaaran uu ka socdaa xarunta kaydka biyaha ee magaalada gaarisa taasi oo la sheegay in in ka badan shan boqol oo milyan oo lacagta dalka kenya ay ku bixinayso wasaaradda biyaha ee maamul goboleedka gaarisa county shirkadda maamusha biyaha qaybinta gaarisa oo magaceeda loo soo gaabiyo gawasco ayaa sheegtay in ay dabayaaqada bisha soo socota ay dhammaystiri doonaan dibidhiska xaruntaasi biyaha lagu hayo wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa xaruntaasi booqday waxaana halkaasi kula kulmay xidhiiryaha wakaaladda biyaha ee gaarisa cumar cabdulle waxaanu ugu horeynta weydiiyey bal ilaa haatan howlaha u qabsoomay runtii isbedelada aada u badan baan ku samaynay habkan biyaha gaarisa maxaayshee beri muddo hadda aan fogeen maxaa jirta dadka inay biyo la-aan ka calaacalaayeen oo biyaha ay yaraadeen oo dadka ay aada u eedeynayaan shirkadda laakiin hadda isbedelaad weyn baa ka dhacdee dowladda countiga ayaa dhaqaalo gelisa meeshii waa la dayactirahayaa oo dayactirkiibaa haddan aan kula hadlayo socdaa oo waxyaalo badanna waaba aragtaaba oo isbedelka oo hadda cusuban oo la geliyay meesha markaas aad baa meeshan loo bedele dhaqaalo waa la geliya dowladda countiga way u dadaalhaysaa dadweyneha waxaan ka ahayn dhibabka dhinaca dadweynaha ka socda moogiye waa tahay waxyaalaha iminka laga qabtay xaruntan biyaha u qaybiso gobolkan ahna xarunta ugu weyn ee waqooyiga dalkani kenya maxaa ka mid a isbeddelka lagu sameeyey isbeddelka lagu sameeye maxaa ka mid ah filtayaashii oo la bedelo cusbeeb laga wada dhige taankiyaashii oo la wada dhaqe oo runtii laga soo bixiyo waxyaalihii intaasoo sano ku dhex jireen sidoo kale maxaa ka mid eh leema cusuban oo loo geliya dadkii naftigood maadaama baashan markii dayactirkan uu dhammaado biyaha ay meel kasta gaaraayiin hadda maxaa jira meelo payb ku jiraan oo biyaha marka hore aan gaari jirin oo hadda la geliye qorshahan hadda countiga ay bilowda ku jirto oo hadda markii dayactirkan la bogo biyaha sii daynayiin waxyaalahaasa waxyaalaha dabcan filtara waxaad oola jeedaa halkan hadda aynu saarannahay ilaa iyo siddeed god oo waaweyn ayay biyuhu isdhaafsanayaan marka filtarada waxaad oola jeedaa miyaa dabcan godadkan ayaa dayactir lagu sameeyey oo la qalabeeyey ha oo la qalabeeyey oo qalabkan ku dhex jiroo dhan wada cusuban aa arkayso ayaa la cusbeynaysiiye sidii oo kale maxaa laga bedelaa filtagan maxaa jira filtamidhigan dhagaxyaha hadda aan kutusay meeshaas dhagaxyahasaas waa dhagaxya cusuban oo arkayso jawaanaha hadda ku jiraan meelo kale laga keenay intaasaa lagu tare biyahan labadan balli ee waaweyn biyoxireennada u eg maxay yihiin bal adaad noo sheegto maxaa la dhahaa sam waa meesha biyaha markay webiga ka imaadaan ay soo galaan markaas daawada halkan horteeda looga daraa meeshan waxay soo galayeen ayagoo shabiyeysan oo daawo lagu dare markay meeshan soo galaan way biyaha way degayen wixii dhooqe daawadii lagu shubaa dejinayn hoos bay ka baxayin wixii cad baa imaanayn biyaha saafida dhacan imaanayn marka halkan markay ka imaadaanna meeshaas hadda arkayso koloreynka looga darhayaa meeshaas markay tagto meeshii ugu dambayso aan ku lahay waa lasoo dhaqay dhooqaa laga saaray ayay biyahaas kugu tagayeen ayagoo daaweysan si rasmi ah meeshaasa laga sii daawo dadweynaha ay biyaha ka helaan ma jiraan xarumo cusub oo gudahaad ka furteen oo la odhan karo baahidii biyola'aanta gobolkan ka jirtay waa looga bixi karaa sida xarumo qaybis oo deegaanada loo kala qaybinayo biyaha xarumaha qaybiska waa tan kale meel kale looma hagaajin karo haddii qaybis la cadoo xaruntana loogu talagalay waxaan ka ahayn weelal kayt tank elevator tanks iyo waxaynkaas oo hadda laba la hagaajiye oo laakiin biyaha weli lagu sii daaynin laba kalena la hagaajinayo koldhow aan u malaynaya lacagta inay inay imaanayso koldhow ayaa jirta oo qaybinaya ayaga waa taankihii biyaha
dowladdu waxay sheegtay lacag ilaa iyo afar boqol oo milyan ku dhow in ay wakaaladiina siisay ladinku canaantay in magaalada biyola'aan dambe aysan ka jirin sida amarka ku bixiyey gobonatoraha sidaan ka warhayno ballantaas ma ka soo baxdeen waan ka soo baxayna maxaa yeeshe waad arkaysaa wixii dhan waa la bedelayaa oo annaga maxaa waye qaybkii biyahan baa nagu soo haray maadaama contract la bixiye lacagtaasna la bixiye wax kastana loogu talagalay inay sidii loogu talagalay ay ku dhammaadaan aniga annaga maxaa soo haray un inaan biyihii qaybino un biyahana waan qaybinayna haddii mar ay kontraktaga uu bogo shaqadiisa waxaa jira guddi loo bixiyey indhendheenta iyo la socodka xiriirka wakaaladda biyaha gawaasko iyo shacabka warbixinada guddiga ay soo dhegaysteen waxaa ka mid ahaa in ciladaha qaarna idinku aad leedihiin ciladaha qaarna shacabku ay leeyihiin sida in dhaqaalaba aan ladan siinin oo dadka aysan dhaqaalo bixinin maxaa laga yeelay arrinkaas arrinkaas waa arrinka hadda lagu dhex jiro oo guddiga laftigiisa ugu socdo oo inuu xal ka keeno la rabaa way jirtaa ciladda inay laleeyaho gawaaskoobaa cilad mid ka socota ciladna dadweynaha ka socota ciladda gawaasko ka socota waa ciladda dadweynaha ka imaada maxaa yeeshe haddii adeegii biyaha aa helayso biilkiina aad bixinaynin annaga uma malaynayno inaan heli karno lacag aan waxaas aan ku dayactirno kaasi dhegaystayaal waxa uu ahaa xiriiriyaha wakaaladda biyaha ee gaarisa county cumar cabdulaahi oo magaalada gaariso ugu warramayay wariyaha v o weda maxamed faarax shire
markii ugu horraysay ayaa dalka iswiidhan waxaa lagu soo bandhigay jariidad loogu magac daray carruurteenna oo loogu talagalay carruurta soomaaliyeed ee ku nool dalka iswiidhan ujeeddada ayaa la sheegay inay tahay sidii loo ilaalin lahaa dhaqanka iyo afka soomaaliga wariyaha v o eda london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray muuse maxamuud ciise oo ah tafaftiraha jariidadan carruurta wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa loogu talagalay wargeyska waa si fiican ridwaan wargeyskan horta magaciisa waxaa la yidhahdaa carruurteenna wargeyskan waxaa loogu talagalay carruurta soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ee guud ahaan qurbaha iyo weliba kuwa wadankii ku nool oo aanu insha alla mustaqbalka iyaga laftiisa aanu rajeynayno inaanu gaadhno da-da inta badan aanu ugu talagalnay waxay udhaxaysaa toddoba jir ilaa afar iyo toban jir da- li- shan jir ilaa lix jir xitaa haddii mararka qaar waalidiintu waa u akhriyi karaan ujeedaduna waxa weeye bal caruurtii inay helaan in meel ay ay iska arkaan marka bal in dhalinyarada ama caruurtii in xoog la saaro bal in akhriska akhriskooga ama awoodooda akhris kor loo qaado in in xiisahooga qur-aanka kor loo qaado afkii iyo dhaqankii soomaaliyeedna ay dee bartaan ujeedada waa taas ta kale iyaduna meesha ku jirta waxa weeye caruurta laftigeedu bal in ay hibadooda ay kusoo bandhigi karaanoo ay caruurtu helaan meel ay ka wada xidhiiri karaan iska arki karaan iyagu laftigooda waa inay fursad waa in la siiyo waayo Waa inta badan gartay.
een, marka sababta keentay maxay tahay inaad xilligan ka fakartaan in magaziin ama jaraa'id aan caruurta soomaaliyeed la hadla oo waxa ay jecel yihiin lagu soo qoro inaad soo saartaan xilligan waxa kalifa waa maxay wallahi runtii wax kastaaba waxay ku yimaadaan un een, wax kastoo lasoo kordhiyaaba baahiba inta badan in ay- ayaa laga duulaa Een, marka baahi jirtuun bay een, halabuurka lasoo kordhinayaana uu micno yeeshaa marka tan waxa keentay runtii muddo dheer baanu ka fikiraynay oo aanu baadhaynay oon bal eegaynay sidii baahida caruurta loo dabooli lahaa weliba kuwan qurbaha oo kasii xag jira Een, marka adduunyada waxay muddaa in la ogaaday in ilmuhu laftigiisu bal in afkiisa la baraa inay muhiim tahay in laftiisa iyo dhaqankiisa wax ka ogaada ay muhiim tahay ta kale bal in caruurta laftigooda garashadoodii iyo garaadkooga la koriyo oo madadaalo loo sameeyo marka waxa aan tan keentay in maanta ay xilliga kusoo beeganto baahi jirta iyo weliba annagoo isxilqaano isnidhi baahidaa daboola si ay caruurta soomaalidu u helaan een, hiil amaba een, meel een, ay baahidooda ka ka turjumi karto oo Waa gartay.
een, ay kusoo hirtaan waa gartay marka luqadda aad doonaysaan in jaraa'idkan caruurta aad ku daabacdaan ma af swedishba ma soomaaliba midda kale sheekooyinka aad rabtaan inaad eh, mar kastaba caruurta ay helaan oo aad ugu tala gasheen waa sheekooyin noocee ah waa su-aal fiican runtii lu- afkaan wax ku qoraynaa waa af soomaali horta Een, caruurtaan inta badan caruurta adduunka oo dhan wixii ee, u anfacayaba way u banaan yihiin inay jaraa'idkan akhristaan amaba magaasiinkan laakiinse caruurta anugu aan inta badan aanu ee, diiradda aanu saarayna aanu ka duulayna baahidooda waa kuwa soomaalida luuqadda lagu qorayna waa saan ku sheeg waa af soomaali Ee, waxyaabaha uu qo- een, uu magaasiinkani wadaa waxay iskugu jiraan ee, saddex saddex ee, shay waxa weeye waa barbaarin waa garaad korin gartay oo in dhani ay- ubadka ay magaranaysa aqligoodii ama maskaxdooda la cariyo iyo weliba ay ta u dambayso oo ah madadaalo inay caruurta madadaalo ka hesho marka waxaa ku jira sheekooyin baa ku jira sheekooyinkana sheeko xarooyinka soomaalida ku jira waxaa ku jira sawiro badan buu wataa waxaa ku jira een, tusaalahaan oo kale qof so- qof soomaaliya oo iyo weliba qurbaha ku- yurub joogo oo een, ay ay ilmo caruurtu ay ku dayan karaan oo wax bartay oo shaqo fiican helo nolosha nacam gu- ee guul ka gaadhay si ay caruurta laftoodu ay i- u arki karaan inay mustaqbal fiican samaysan karaan waxaa kaloo ku jira oo aanu ku darnay tusaalahaan oo kale oo ay ka baranayaan caruurtu ilmo yar oo caruurta ka mid ah mar kastaba noqonaya een, ka een, een, een, jaraa'idkaa soo baxay isagu een, diiradda la saarayo marka wuxuu ka sheekeynaya siduu u nool yahay qoyskiisa waxyaabaha uu qabto marka caruurta laftigu balinaya hibooyinka u kusoo bandhigi karaan waxaan kusoo bandhigaynaa farshaxanka caruurtu ay sawiraan waxaan kusoo bandhigaynaa sheekooyin iyo fariimo ayagu ay noo soo direen ay ku wada xidhiirayaan marka Waa eh, gartay.
waxyaabahaas aan xoog saarayna waa garta ar- arrinta muhiimka waxay tahay eh, marka laga hadlayo caruur qurbaha ku koray eh, su-aasha ugu badan ee dadka maskaxdooda kusoo dhacaysa waxay tahay inay adag tahay in mararka qaarkood afkii soomaaliga isagoo qoraala ay wax ku fahmi karaan oo ay u fududahay meelaha ay ku dhasheen luqadaha lagaga hadlo marka ma ka baaraan degteen arrintaas oo ma isleedihiin een, waxyaabo kaloo waxaa jira aad ku kabi kartaan in ilmuhu ay xiiseeyaan luqaddii soomaaliga oo ay ku dhiiradaan inay bartaan qorsaha shamidii ku jirtaa in marka horeba af soomaaliga sidii loo bari lahaa ilmaha aad aad ka shaqaysaan inta joornaalka oo keliya aydan usoo bandhigin waa su-aal fiican In- i- i- ridwaano horta waddankan jooga ee sweden wuxuu eh, kaga duwan yahay wadamo badan oo yurub ah Eh, waxay dowladdu lacag badan gelisaa in ilmo kasta oo waddankan eh, ku nool oo kasoo guuray waddan kale iskuulka uu dhigto maado afkiisaa loogu daraa iminka maad- eh, maadada afka soomaaliga waxaa lagu dhigaa iskuullada sweden baa lagu dhigaa oo weliba waxaa loogu talagalay in caruurta lagu caawiyo afka ku bartaan ka hadduu carab ka yimid carab carabi baa loo dhigayaa hadduu waddan kale ka yimidna waa saas in leeg marka inta badan caruurta oo aan muddooyinkii u dambeeyey kasoo shaqaynayay ilaa toddobadii sano u dambeeyey aan aad ugu dhex jiray Een, waxyaabahan ku arkay waxaa ka mid a caruurta soomaalidu af soomaaliga weliba kuwa halkan joogaa way xiiseeyaan haddii wakti la geliyana wuu dhib yari inay qoraan oo ay magaranaysaa ay weli wax ku qoraan marka si aanu tahay lafteeda aanu kor ugu qaadno waxaanu ku badino oo mar walba magaasiinka ku yaala sawiro badan marka ilmuhu inta badan qoraal inuu inta soo qaato u akriya waxay u baahan tahay tacab laakiinse haddii ilmaha sawiro loo raaciyo waxyaabo xiisa gelinaya sheekooyin taxano ah oo sawiro badan leh marka wax waxyaabaha aanu ka duulay waxa weeye annagoo mar walba u fiirsanayna baahida taala iyo weliba caruurta luuqad gaar oo lagula hadlay u baahan tahaye in aanu adduunka kasoo baxan aad iyo aad marka yaa yaa idin kaalmaynaya ma dadka soomaalida wargeyskan sidii uu ku jiri lahaa oo mar kasta usoo bixi lahaa idinka kaalmaynaya ma dowladda sweden baa idinka kaalmaynaysa yaa idin caawinaya waa su-aal runtii fiican marka ay wax socdaan dadku inta badan waxa la isweydiiya la idhahdaa waxaan iyaa wada amaba iyaa ka dambeeya runtii waxaan u baahan inaan halkaa aan wax iftiimiyo annagaa wadna annagaa istirnay annagaa ilaa hadda wadno oo cid alla cid ama dawladna caawinayso isweydhan ha noqoto amaba hay-ad kale waxna siisaa noqoto ee waxaanu aanu cidi ayna siisaa amaba cidna dirta ayna jirin annagaa istirnay waxaanu dareemaynaa in waajibkayaga intii aanu qaban karna aanu qabanno marka imise jeer buu soo baxaa imise jeer baad uu soo baxaa bishii ama ama sanadkii sanadkii afar jeer buu soo baxayaa oo ah inta badan shuruucda jaraa'idyada waddankan sweden u yaalla inta ugu yara soo baxaa afar jeer ah waana inta badan jaraa'idada ama magaasiinadu inta badan xilliga xillisay usoo baxaan weeyaan afar buu soo baxayaa mustaqbalka haddii ay hawshan oo dhib yaraatana waxaanu ka dhigi karnaa bilaanu ka dhiganaa haddii ay nafta noo daayo kaasi waxau ahaa muuse maxamuud ciise oo ah tafaftiraha jariidad cusub oo lagu magacaabo carruurteenna oo laga sameeyey lagana furay dalka sweden wuxuu u warramayey ridwaan xaaji cabdiweli waa tahay dhegaystayaal idaacaddaydi subaxnimona intaasay ku dhan tahay waa anigoo haaruun macruufa iyo sahre ciidla nuur oo idin leh intaaynu ku kulmi doonno galabta nabadgelyo
geedaha waxaa jira buxundhaalabaaso lugaka bulaalo gacmanabaaru yeele haddaa tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada geedaha waxaa jira buxundhaalabaaso lugaka bulaalo gacmanabaaru yeele haddaa tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada gobtan fariistaba melroobku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xarigalay geed gobtan fariistaba meel roobku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xarigalay geed gabdhuhu waxay kubaanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigu gabdhuhu waxay kubaanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigu
This program has come to you from the Voice of America, Washington.